wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in axmed maxamed islaan axmed madoobe oo ah hogaamiyaha ururka raaskambooni ee ku sugan magaalada kismaayo loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland wararka ayaa sheegaya in ergooyinkii ka qayb galay shirkii ka socday kismaayo ee axmed madoobe maanta xilkaasi u doorteen sidoo kale wakhti yar kadib doorashadaasi ayaa waxaa isna ku dhawaaqay in loo doortay madaxweynaha jubbaland barre aadan shire barre hiiraale oo ku sugan magaalada kismaayo idaacadda v o a ayaa isku dayday inay la xidhiirto axmed madoobe si uu uga hadlo doorashadiisa balse isgaarsiinta magaalada oo go-an awgeed ayaysan noo suuro gelin dhinaca kalena waxaa v o eda la soo xidhiiray barre hiiraale oo sheegay in xubno maalmahan bashir uga socday magaalada kismaayo ay isaga u doorteen madaxweynaha jubbaland falastiin axmed imaan oo waraysatay barre hiiraale istuudiyahan igu wehlisa ayaa ugu horrayn weydiisay waxaa doorashadiisa ku soo beegay tan axmed madoobe oo iyaduna isla maanta dhacday wallaahi waa isku beegmi karaan waana kala hormari karaan laakiin shirkoodu inuu socday annagu waa ogeyn shirka annaguna wuu socday muddo dadkii soomaaliyeed oo deegaanka ahaa oo meesha isugu yimid shir uu muddo waday baana la igu doortay muddo afar sano ah baa la ii xisaaray inaan noqdo madaxweynaha jubbaland yaa ku doorta marka shirkaasna waxay doortay soomaalida deegaanka ah jubbaland marka jubbaland inta ku jirta gacanta gacantiina aada u yar marka la firiyo inta shabaabku ay weli haystaan iyadiina hadda laba madaxweyney leedahay miyaanay taasi ahayn mid keeni karta colaad gobolka mar kale uu galay inta yartaahayd gacanta ku haysaan labadiina dhinac maya ani aniga annaga maya colaad annagu kolley ma rabno mana soo dhaweyneyno colaadna dadkana waa ka soo daalay fursaddan ana uga faa'iidaysanayana waxaan ugu baaqayaaba dadka soomaalida ah nooc kasta ha noqdo urur ha noqdo dawlad ha noqdo goboleed ha noqdo wax kasta ha noqdee inayba qoriga dhigaan oo ay wada hadlaan oo isu yimaadaan oo ay tashadaan oo heshiiyaan baanba ugu baaqayaa maba lana sikana lagama qabo inaan anugu wax ka abuuro colaadba laakiin magaalada kismaayo oo ciidamadii kenya ay idinku waardiyeynayaan oo horey gacantiina uga baxday oo aad og tahay haddii maanta laba maamul aad ka samayseen sidee soomaalida aad ugu baaqi kartaan inaanay colaad samaynin soo tan ma ahan bilow colaadeed maya waxaan ugu baaqaynaa waxa weeyaan bilow colaadeed ma aha dadku waxa weeye isagaa og danihiisa og cidda muxuu ahaa hawshaas ugu aadi kartana og oo danaynahaya mustaqbalkooda marka shir iyagu ay qabsadeen oo shirweyne ah oo ay adigu danahooda uga fakerayaan oo ay u arkeen shirkii xagga ahaa inuu yahay shir aynan ayagu lahayn bay u arkeen saasay ayagu shir ugu qabsadeen gooni ah mudduuna socday in ay ayagu gooni u shiraan oo aan shirkan hadda waxaa waday qoladatan axmed madoobe iyo waxaa waday kenya waday egad baa waday barnaamijkaasuna wuxuu noqday barnaamij aan dadka soomaaliyeedba lahayn aragtidaasay ka timid inay dadka soomaaliyeed ayagu shiraan gooni u shiraan hawshoodana ayagu danahooda ay uga fakeraan iyo ciddii ay hoggaan u dhimanayaan adiga marka dhowaanaad tagtay magaalada kismaayo maamulka halkaasi jooga axmed madoobe ma wada hadasheen oo wax xiriira ma yeelateen sidii labadan fikradood inta la isugu keena hal maamul loogu sameyn lahaa jubbooyinka maya maya maya ma aanaan xiriirin ma aanaan wada hadlin ismana aanaan arag weli laakiin anigu xaggayga diyaar baanba u ahay inaan wada hadallo aan saragnaba marka ma aqoonsanta axmed madoobe inuu yahay madaxweynaha jubbaland oo lagu doortay shirweyne ka dhacay kismaayo seen u aqoonsanahay anaaba la ii doortay oo madaxweynaha jubbaland maxay tahay marka tallaabada xigtood samaynaysaan waa lagu doortay magaalada maxaa ka samaynaysaan hadda magaalada waxaan ka samaynaynaa insha allahu inaanu nabadgelyadeeda ka shaqayno inaanu dibi heshiisiin u furno xataa khilaafyadaas jira laftooda oo dadka deegaanka aan isu keenno oo arrimahooda iyagu ay ka tashadaan oo hawshaas ay noqoto mid iyagu ay isugu tagaan oo arrimahooda ay xal ugu helaan annagu shirweyne inaanu raadinno oo dib u heshiisiineed si soomaalidu ay dhammaan isugu timaado dariiqaasaan mari doonnaa haddii aan laydno wax walwala ma ka qabtaa in magacaabista maanta labadiina dhinacaad samayseen ay keeni karto in dhulkan oo dhowaan la xoreeyey ay shabaabku dib ugu soo noqon karaan mar haddii tafaraaruq iyo dhibaato hadda ee ka bilaabato magaalada kismaayo gudaheeda annaga xagganaga maya kama imaan doonto insha allah marka haddii ciidamada kenya ay khilaafkan inta u dul qaadan waayaan ee isaga baxaan magaalada awood ma u leedahay inaad shabaabka ka caabiso adiga barre ahaan wallaahi hadda systemka wax lagu wado horta system aada u fiicanba ma ahan imaatanka kenya problem xoog lahaba ka jira kenya hadda waad og tahay waxaa xiran baddaa xiran hawadii iyo airboradii baa xiran jidkaa xiran dadkan ku jira dadkan kismaayo degan arrimahaas awgood baaba dhibaato xun ay ku haysaa oo aada iyo aad ba dadku u dhiban yahay waxaasoo dhanna haddee waxa weeye haddii weligeed iyo alleheed intaas oo meelood oo ka xiran xataa ma ay soo marin marka ama ha guureen ama yeyna guurin laakiin broblem culus baaba shacabkan iyo dadkan haya oo loo baahan yahay in xal loo helo Een, waxaa eroboorka ku xanibnaa xubno shalay ka yimid magaalada muqdisho waa sidee hadda M- gudaha magaalada ma loo ogolaada inay soo galaan mise weli meeshii joogaan adiga ogaantaa wallaahi dadkaasi ilaa shalay iyo xalay iyo maantaba waxay raayeen weliba weeraro baa lagu qaaday oo nabaro iyo waxbaa la gaadhsiiyey ayagaana isdifaacay Eh, laakiin wafdigii maanta ka yimid xamar iyo iyagiiba waa lasoo gudbiyey oo hadda magaaladay degan yihiin
kaasi waxa uu ahaa barre hiiraale oo u warramayey falastiin axmed iimaan oo istuudiyaha igu helisa hase haatee dhegaystayaal waxaa naga xasuusaa inaan isku dayno inaan la xiriirno axmed madoobe si uu uga hadlo doorashadiisa hase ahaatee qadadka taleefonka oo go-aan awgeed nooma aanay suuro gelin